magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey mashruucan oo lagu dhisayay afartan iyo afar guri oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku nool magaaladaasi guryahan ayaa leh adeegyada aas-aasiga ah iyadoo dadka laga caawiyey dhulka iyo qarashkii ku baxayay si ay u dhistaan mid labo qol oo dhagax ah duqa degmada boosaaso cabdifitaax maxamed cismaan shanle ayaa ka warbixiyey barakacayaashan sida loo caawiyey si ay u dhistaan guryo ay iyaga leeyihiin ka koobnaa afartan iyo afar guri oo loo dhisayay dadka ku soo barakacay magaalada boosaaso oo la siiyey dhulka iyo qalabka iyagu si ay u dhistaan run ahaantiina waxaa halka ka muuqda maanta inay wax qurux badan oo runtii lagu faani karo ay dhisteen dadkana markii qofku ownership dareemayo dhulka isagu leeyahay oo uu gurigii isagu leeyahay oo qof deegaankii shirkad ama cid kale ay u dhismayso qofku wuxuu dhisaayo wax aad u qurux badan waxay ahayd afartan iyo shan cisho ka hor markii la dhagax dhigaayey soo gabagaboosme dhismihii guryahaas wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii door weyn ku lahayd inay mashruuca kan hirgalo ayaa iyaduna maalintii dhagaxdhiggan la joogtay waxaa iyadoo nasiiba maanta inay nala joogaan iyadoo mashruucii uu dhammaaday maantana ay nala joogaan
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed cali faarax ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay barakacayaal horle u sameeyaan dib u dejin marka qof kastoo dhibaataysan inaan soo dhaweyno oo aan deegaanka keennaan rabnaa oo caqabadaysto sidaanoo kaleetana lahaansho ugu samayno dhulna la siiyo kabacdina isagu uu dhisto oo uu dhisto taasaan ka shaqaynaynaa dhammaan waan uga mahad celinaynaa golaha deegaanka iyo degmada iyo hayadda un s r oo shaqadan si fiican u qabatay oo nalnala daadihinaysay guryahan ayaa la dhagax dhigay dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay waxaana hadda socdo qorshayaal lagu qodayo ceelal ay isticmaalaan dadka goobo caafimaad iyo xarumo waxbarasho